أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku soo jiro gumaysiga sildhiibiyadda kenya maamulka islaamiga ah ee degmada ceelcale ee wilaayada hiiraan iyo bulshada ku dhaqan degmada oo ku guulaystay deminta dab xogan oo ka kacay suuqa degmadaas jabhadda maxaarada ee faano oo go'doomisay magaalo istaraatiiji ah oo gacanta ay ku hayaan ciidanka dowladda federaalka xabashada etoobiya maleeshiyaad ka tirsan kuwa shaadolo dirarka ee liyu booliska oo lagu dilay iska horimaad dadka deegaanka iyo maleeshiyaadkaas ku dhex maray deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeedda munaasabad lagu soo gootinaya arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka oo ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bokool والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fidsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku soo jiro gumaysiga saliibiyadda kenya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkii nuur cali warsame abuusheyba ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee deegaanka halgan oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu kaga sugan yahay wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya shabeellada hoose mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buur culow ee hoos tagtag degmada baraawe isla shabeellada hoose mujaahidiintu waxay saaka weerareen isbaaro maleeshiyaad murtadiinta u tilay tuulada sinaa ee hoos tagta deegaanka shalambood rasaasta markay bilaabatay ayay maleeshiyaadka iskaga carareen goobta isbaaradu ay tilay mandheera ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray kulayo ciidamo silibiyiin kenyaati ah oo ka soo baxay deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera dhulka soomaali galbeed ee kenya gumaysato dagaal culus oo qabsaday kadib ciidamadii gaalada ahaa ayaa dib u laabtay iyagoo la gaarsiiyey khasaare isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed maamulka islaamiga ee degmada ceelcale ee wilaayada hiiraan iyo bulshada ku dhaqan degmada ayaa ku guulaystay deminta dab xogan oo ka kacay suuqa degmadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxameda saqdi dhexe ee xalay waxa uu dab xooggan ka kacay suuqa degmada ceelcali ee wilaayada hiiraan iyadoona dabkaas uu geystay khasaare hantiyadeed oo aada u baaxad weyn maamulka islaamiga ah ee degmada iyo bulshada ceelcali oo allaah kaashanaya ayaa ugu dambeyntii ku guulaystay in dabkaas isla xalay la dameeyo iyadoona dabkaas uu baabi'iyey goobo ganacsi oo u badnaa bakhaarada jumlada lagu iibiyo nabadoon cabdiraxmaan cumar bokool oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan oo ka mid ahaa bulshadii iyo wilaayadii xalay iska kaashaday daminta dabkaas oo la hadlay idaacadda andalus ayaa sharaxaya dabka iyo khasaaraha uu geystay baralow xalay meel calay dabaa ka kacay adiga goor sideed saac bar habeenimo dab magaalada ka kacay magaaladana waa weyn tahay dhowr qaybood waaye qayb magaalada ka mid ah oo goobihii ganacsiga dhexbartankii magaalada ah ayuu dab ka kacay meeshaas musiibaa ka dhacday dab hadda la filinayo ama lagu xisaabtamayna ma ahaen magarat walaalow goob ganacsi uu ka dhacay weliba suuqa dhexbartankiisa ganacsiga meelihii ugu waaweynaayay bakaaradii jamlada lagu gadaayay dukaamankii suuqa keliya meeshuu nacfiga ka lahay uu dabka ka dhacay dabka adiga hadda ilaahay fadligiis walaayada islaamiga hiiraan iyo muxaafadadii iyo bulshadii meesha deganeed dhammaan waa loo wada gurmaday dabkii waa lala xarbiyey waala damay adi ilaa saddex iyo labaatan guri laba iyo labaatan guri meelahaasaa gubatay ma garat wax hadda la dhihi kara dabkan waxaana uu ka kacay aan dhihi karna ma jirto deed saacii bar unbaa magaaladii gubanaysa la arki keliya maya maya maya mid hantiyeed waa jirtaa oo hanti badan waa ku burburtay oo baqaaro waaweyn waa ku gubteen laakiin wax hadda naf oo ku baxay ma jirto ilaahay fadligiis ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilahi shukri rabbilcaalamiin ilaahiyada iyo annaga waa iskaalmaysanay garabaan isu noqonay waa la damiyey dabka dabkii xalay saq dhexe ka kacay degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan oo markii dambe la damiyey ayaa markii laga soo tago khasaaraha hantiyadeed ee uu geystay ma jirto wax khasaare nafeed ah oo uu sababay dabkaas jabhadda muxaarada ee fano ayaa godoomisay magaalo istaraatiiji ah oo ay gacanta ku hayaan ciidanka dowladda federaalka xabashada etoobiya ilyaas cabdulaahi ayaa inoo sii ambaqaadayaa waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada faano ay isku gadaameen mid ka mid ah magaalooyinka istaraatiijiga ah ee ay heystaan ciidamada abey axmed maleeshiyaadka ayaa la sheegay in godoomin ay saareen magaalada waldiya oo shan boqol iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda dalka itoobiya ee adis ababa askarta faano ee halkan goodoonka saaray ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dhanka magaalada awragodan iskuduwaha iyo dagaalgelyaha ciidamada faano tashiyaahu nagaash ayaa sheegay in ilaa hadda ay si buuxda ugu sugan yihiin halkaas ayna saareen cunaqabateen askartii abey axmed ee ku sugnayd magaaladan muddooyinka soo aadanna ay ku sii sugnaan doonaan bartan waa sida uu hadalka u dhigee dhanka kale waxaa hadda woollo ku sugan laba ciidan oo ka wada tirsan faano kuwaasoo kale hoostaga jenaraalada kale ah fantaahun mahuuba iyo mirheed wadojo howlgallada lagu go'doominayo waldiya ayaana la sheegay inay yihiin kuwo si wadajir ah u socon doona muddooyinka soo aadan waana sida lagu xusay warbixin ay daabacday mid ka mid ah saxiifadaha ka soo baxa gudaha dalka itoobiya xiisadda colaadeed ee waddankan ka taagan ayaa marba marka ka sii dambaysa waxa ay ka sii xoobsiibanaysaa xeyndaabka heshiisgaaridda xilli dhanka kale ay xukuumadda abey axmed wajahaysa xiisad milatari oo kala dhexaysa dowladda masar oo la sheegay inay qayb ka noqon doonto howlgalka ashahaada la dirirnimo ee ay gaaladu qorsheenayaan in dalkan muslimka ah ay ku soo qaadaan sannadda
maleeshiyaad ka tirsan kuwa ashaadala dirirka ee liyu booliska ayaa lagu dilay iska horimaa dadka deegaanka iyo maleeshiyaadkaas ku dhex maray deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeeda walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyar ayaa inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya degmada cadaadle ayaa sheegaya in dagaal culus uu halkaas ku dhex maray maleeshiyaadka dowladda xabashida itoobiya ee loo yaqaan liyu boolis iyo dadka deegaanka dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay degmada cadaadle ayaa qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir dhanka koonfur uga beegan magaalada goday ee caasimadda gobolka shabeelle goobjoogyaal ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkii shalay lagu dilay in ka badan laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka liyu booliska halka tiro kale ay dhaawacyo soo gaareen odayaashii waxgaradka degmada cadaadle ayaa ku eedeeyey maamulka rajada ee uu hogaamiyo mustafa cagjar inuu si bareer ah u beegsanayo dadka shacabka ah islamarkaana uu mar waliba ka shaqaynayo xasuuqa dadka deegaanka
maanta degmada cadaadle waxaa ka dhacay dagaal baa ka dhacay dagaalkaas oo u dhexeeyey dad deegaanka ah iyo ciidamada dowladda ayuu u dhexeeyey gaar ahaan kuwa liyu booliska gaarka ayuu u dhexeeyey dagaalkaasi runtii khasaare lixaadle ayuu geystay naf iyo maxaan ku dhahday khasaare kalooba iskugu jira dhimashiya dhaawac baa anbuu geystay marka dagaalkan wuxuu daba socday dagaal kale oo ka horreeyey oo isla isbuucan gudihiisa dhacay jamcihii lasoo dhaafay walaal horta runtii aada loo garan maayo waxa sababay dowladdu inay dad shacaba layso waxa maaratay sababay iyo waxa koosgareeyey aada loo garan maayo wararka ayaa intaa ku daraya in dadkii shacabka ahaa ee waxyeeladu kasoo gaartay dagaalkii shalay dhacay loo diiday in loo qaado cisbitaalada magaalada jigjiga arrinkaas oo ah faldembiyeed kale oo uu geysanayo maamulka mustafa cagjar ee xabashada ku daaban dhaawacan iyo walaalo dhaawacu laba qaybood buu ahaa dhaawacna midkii maanta dhacay weeye dhaawacna waa kii ka horreeyey oo daraad ayadana jimcihii dhacay buu ahaa dhaawaca jimcaha ilaa iyo jigjiga loo gudbiyey dad dhaawacoodu markaa yar noorba lahaa loo arkayena aduu wuxuu ku sugan yahay soonaha gobolka shabeelluu ku sugan yahay ama degmada cadaada isbitaalkeeda dhaawaca maanta runtii dadku aad bay ugu rafaadeen dowladdii ayadaa laysay dadka ayadaana markii dambena dhaawacii la qaado diiday gaadhiga ambalaaska ee oga imaan lahaa goday ee inuu dadka dhaawaca qaada loogu talgalay isbitaaladana geeyo dowladdu way diiday waxaway ciidamadii dowladdaa diiday saraakiishii u talinaysa ciidamada dadka in la qaado diiday dad baa dhiigbax u dhintay dad baa maaragtay dhiigbaxaasi aad iyo aad ugu rafaaday maahan markii ugu horeysay oo isku dhacyo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka taabacsan dowladda xabashada itoobiya ay ka dhacaan deegaanada dhulka soomaaliyeed eeay xoogga ku haysto dowladda kaafiradda itoobiya munaasabada lagu soo gootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bokolla warbixintaasi waxaa mar kale noo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxameda waxay ahayd munaasabad lagu sagootinayey dufcadii labaad ardayda wax ka barata madarasada imaamu shaafici ee xifdinta iyo barashada qur-aanka kariimka taasoo dhowaan ka dhacday magaalada buurdhaxonle ee wilaayada bakool ardayda loo dhigay xafladda sagootinta ayaa gaarayay ilaa toban arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana munaasabada goobjoog ahaa culimaaudiin nabadoono iyo waalidiinta ardayda kalimaad kala duwan ayaana laga jeediyey ugu horreyn mid ka mid ah culimmada deegaanka ayaa kelimad tawciya ah goobta ka jeediyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa may faray dadka muslimiinta ee mu'miniinta inay naftiyo iyo ehelshoba macnaha naar ku badbaadiyaan ilaahay meere yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mayleya dadka mu'miniinta ee soo lahadalow naftiin badbaadiya ehelkiigna badbaadiya naarna ku badbaadiya marka sida cali binu abi taalib oo kale aayaddaas ka fasiri naftiin badbaadiya ehelkiin badbaadiya macnishe malikijeede ehelkaas ini la edbi walnalabar adibuuhum wacallimuuhum intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii qalinjabisay ayaa sameeyey bandhig cajiib ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاروا من اختبروا مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء إن تنتهي للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي تفت فؤادك الأيام فاتى وتنهض جسمك الساعات نحت تدرك الحنون دعاء صدق ألا يا صالح أن توليد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاق هل لك يا سبات كلام الدهر ويحك في رضيق بها ugu dambeyn waalidiinta ardayda ayaa hadallo koo kooban xafladda ka jeediyey iyagoona bacdalaahi u mahad celiyey macallinka madarasada ah ee kusoo dhabar adeegay in ubadkooda heerkaasi soo gaaraan ilaahay aan ka mahadiyaan horto madla maadna dadka aan ka dulqaaday aan ka sabray maalimiinta iyo waalidiinta aan ka mahadiyaan ilaahaylan waalbarashadiio waalka gobsaday diinka ilaahay ka gargaar ilaahaynaynka weel unuun ilaahayna anfaca maalinkan ilaahay ajar xasanaadku sii unin lang maalinka hajay gudda ilaahayna dhag dadkii mayba maamu shaafigeeka awlaadiyo qur-aanka ka dhamaaytiyaena ilaahay mahad dhammaantay ayaa niileeyey dad maybwaa geeka u dhalay diinkii la baraday qiimadiis iyoona hawaalgobashadiis ogaaday ilaahay niiweel maalinkii intaas dhibshowha ka sabraayn ilaahay maybaasun ajari hasanaad ku sii owlaadanahaana muslimiinta meelkasar ugan walanqobda ilaahay niiweel madarasada imaamu shaafici oo ka mid ah madaarista lagu xifdiyo qur-aanka kariimka laguna barto culumtiisa ayaa horey waxaa uga soo takharujay dufco kale iyadoona madarasadu ay hadda wax ku bartaan tobanaan arday ah mahadsanid cabdiqani warkii fiidname ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh